haatana kusoo dhawaada caafimaadka iyo halkii ay ka heli lahaayeen muslimiinta caba khamriga halkii ay isaga joojin lahaayeen haweenay soomaaliyeed oo la halgamaysa sidii ay u joojin lahayd cabidda khamriga ayaa waxay garan weysay halkii ay caawimaad ka heli lahayd waxay dareemaysaa inay dembi badan ku jirto iyadoo weliba masaajidka ku cibaadaysato waa dareen qofku dareemo marka ay ku jiraan xaalad ay ahayd in ay ka fogaadaan ayay tiri haweenaydani oo codsatay inaan magaceeda la sheegin sababtoo ah isticmaalka maandooriyaha waa ku-caad bulshada muslimka ah isla goobtii ku dhalisay dareenka dembiga ayay markii dambe xalka ka heshay waxay aragtay dad si joogto ah ugu shiraya masaajidka si ay isu taageeraan waxyar kadib waxay ka qayb gashay shirarka kadibna la wadaagtay dhibaatadeeda ka haysata cabidda khamriga markii hore waan yara walwalsanaa laakiin waxaan ogaa inaan ku jiro xaalad aanan rabin inaan mar dambe kusii jiro ayay tiri waxa ay bilowday ka qaybgalka shirarka toddobaadlaha ah ee ay as-aastay muniira macalin cabdirasaaq afar sano ka hor muniira waxay keentay fikrad ku cusub bulshada muslimka ah oo ah in maandooriyaha lagu daweeyo masaajidda kulamo noocan oo kale ah diimaha kale waa ay leeyihiin hase yeeshee waa wax ku cusub muslimiinta laga bilaabo juun laba kun labaiyo labaatankii kulamadan waxaa ka soo qayb galay in ka badan lixdan qof kuwaas oo isu qaybiyey laba koox toddobaad kastana ku kulma laba masaajid oo twin cities-ka ku yaala iyadoo qabanaya qabanqaabiyaasha iyo ka qaybgalayaasha oo la hadlay sahan journal ay sheegeen in dadkan isbeddel sameeyeen qaar badan oo ka mid ah bulshada bariga africa ayaa weli si cad uga hadli karin arrintan sababtoo ah waa ceeb isticmaalka mukhaadaraadka iyo cabidda khamriga ka qaybgalayaasha ayaa u badan soomaali waxayna u dhexeeyaan da'da saddex toban jir ilaa iyo lixdan jir masaajidda ay ku shiraan waxay doorbidaan in aan la shaacin in ay dadkaasi martigeliyaan badanaa waalidiintu waxay weydiiyaan hogaamiyaasha masaajidda in laga caawiyo ilmo qaba arrimaha mukhaadaraadka kuwaas oo imaamyadu oo si toos ah waalidiinta ula xiriirta waxaan doonaynaa inaan kula kulmo dadka meesha ay joogaan ayay tiri muneera oo gacan ka geysatay hogaaminta dadka arrintan taageera booliisku ayaa dadka sarkaansan geeya goob lagu hayo ilaa uu sarkaanka ka baxo waxay hayaan waxay hayn karaan dadka sarkaansan ee naftooda ama kuwa kaleba khatar ku ah ilaa saddex maalmood inkasta oo qaarkood lasii daayo goor hore iyadoo la eegayo xaaladda qofka munira waxay si mutadawacnimo ah ugu shaqaynaysay xarunta sarkaan bixinta ee minneabolis dhowr maalmood waxayna aragtay in badan oo isla dadkii laga soo daaya xarunta tobanka subaxnimo oo soo laabanaya siddeedda fiidnimo isla maalintaas waxay ii sheegaan marka aan la hadlayo in waxa u muuqda aysan ahayn shakhsiyadooda saxda ah in ay wanaagsan tahay ayay sheegaan mar dambena aysan cabi doonin dadka qaar ee la sarkaans bixiyey ayaa aad uga xishooda habdhaqankooda oo diiday inay xataa kor ii fiiriyaan markii qaar ka mid ah dadka u xil saaran sarkaan bixinta ay bilaabeen duco ilaahay lagu baryayo inuu hanuuniyo muniira waxa ay aragtay muslimiintii qolka ku jirtay oo dhinac u baxay waxay weydiisay mid ka mid ah raggii muslimiinta ahaa sababtuu uga qayb qaadan la waayey ducada waxa uu u sheegay in ka ducaysiga cabidda khamriga oo aniga iyo ehelkaygiiba dhib noo keenay ay meelka dhac ku tahay ilaahay subxaana wa tacaala anigoo horaan ilaahay u khiyaamay ayuu ninka ii sheegay sababta ay muslimiin badan u tagaan xarunta sarkaan bixinta ma haystaan goobo lagu daweeyo balwadda oo daboolaysa baahiyahooda dhaqan iyo diin bulshadeenna ma jecla ka hadalka arrintan ayay tiri sababtoo ah sida diinta islaamka qabto cabista khamriga waxaa loo arkaa xaaraan ama mamnuuc sidoo kale khamriga laguma arko dukaamaha soomaalida muniira waxay bilowday inay la xidhiidho hogaamiyaasha masaajidda ee agagaarka magaalooyinka mataanaha ah si ay u ogaato inay hayaan barnaamijyo lagu taageerayo dadka qaba dhibaatooyinka balwadda inaynan jirin ayay ii sheegeen bay tiri laakiin dhammaantood waxay sheegeen inay si joogto ah ula taliyaan dadka la dhibaataysan maandooriyaha waxay ka codsatay hal masaajid inuu siiyo meel usbuucii hal mar ay ku kulmaan hal saac iyo bar si ay u taageerto dadkaani waxay ballanqaaday in ay la iman doonto inta kale hogaamiyaasha masaajidda munira waxay ka caawiyeen sidii ay dadkani u taakuleen lahayd iyada oo wax ka baratay sida dadyowga kale u daweeyaan daroogada munira waxay as-aastay guruub taageera dadkan afar nin oo markii hore caawimaad u raadinayay balwadooda iyagoo u maraya hogaamiyaha masaajidda ayaa noqday ka qaybgalayaashii ugu horreeyey oo caawiya dadkaani sidoo kale waxay taakulo ka heshaa hogaamiyaasha masaajidda munira shaqadeeda lama dhammayn waxay rajaynaysaa in mar uun kooxaha taageerida ay bannaanka u soo bixi doonaan si ay u caawiyaan dadkooda maadaama ay hadda si qarsoodi ah ku shaqeeyaan muniira iyada oo shaqaynaysa ayay haddana doonaysaa inay taakulayso dadkeeda sheekadani waxaa soo tebisay oona xaqiijisay sahan joonal